bsm illaahi الرxmaan الرaxiim alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wslى اllah wslm عlىa nabiyina mxamadi wعlى آlih وaصxaabih aجmaciin ama bacd qaala اlimaamu اlbukhaariyu raximah اllahu tacaala baabu mudaawamati calىa rakcatay اlfajri fajarka labadiisa ragco daa'imitaankeeda xukunka ku soo arooray caddayntiisii buu u baab yahay salaada subax ka hor labada ragcee la tukado daa'imitaankeeda la joogteeyo xukunka ku soo arooray caddayntiisiibuu u baabyahay daa'imitaankaana marka wuxuu ka wadaa ay safaran wa xadaran kolka uu safar yahay qofku iyo kolka uu xadar yahayoo negi uu yahay oo uu joogo intaba qaala xadaanaa cabdullaahi bnu yaziid wa huwa cabdullaahi bnu yaziid almuqrib qaala xadaanaa saciidun huwa bnu abi ayuuba whuwa saciid bnu abi ayuub almisriyu abuu yaxya ibnu miqlaas hiqatun habtun akhraja xadiidahu asxaabu lkutubi sita qaala xadaanii jacfar bnu rabiica wa huwa jacfar bnu rabiicata bni shuraxbiil bni xasana alkindi abuu shuraxbiil hiqatun akhraja xadiidahu asxaabu lkutubi sita can ciraaq bni malikin wahuwa alkifaariyu alkinaaniyu almadaniyu hiqat faadil akhraja xadiidahu asxaabu lkutub sita can abi salamata wahuwa bnu cabdiraxmaan bni cawf axadu alfuqahaai sabca calaa ra'yin weyaan can caaishata radia allaahu canha qaalat salla nabiyu sala allahu calayh ali wasalama nebiga wuxuu tukaday alcishaaa cishihii buu tukaday uma sallaa wuxuu tukaday dabadeed hamaani rakcaatin sideed ragcadood wa rakcatayni iyo laba ragcadood jaalisan fadhi uu ku tukaday wa ragcatayni labo beyna nidaa'ayni labada aadaan u dhexaysay marka beyna nidaa'ayn aadaanka iqaamaduu ka wadaa waana labada ragcee fajarka ka horeysa salaada subax nidaa-eynku marka aadaanka dambe iyo iqaamada inta u dhexaysa waay labada laba ragca ayuu tukaday walam yakun ma uunan ahayn yadacuhumaa inuu ka tegayo labadaas ragco oo aadaanka iqaamada u dhaxayso abaddan weligii ma ka tegaynin nebiga sala allahu calayh ali wasalam marka meeshaa walam yakun yadacuhumaa abaddantaas ayaa bacdi ahlilcilmi waxay u deliishadeen inay waajibba tahay labada ragcee fajarka ka horeyso waxaana laga soo guuriyey waajibnimada inuu ku tegay xasanulbasri ibnu abi shayba sida uu musanafka ku soo saaray oo wuxuu yidhi kaana alxasanu yara rakcatayni qabla alfajri waajibatayni wlmuraadu bilfajri hunaa salaatu subxina waayb qowlka qadiimka oo shaaficina waxaa weeyaan labadan ragco inay tahay aakadu taawucaat ama afdalu taawucaat salaadaha sunnooyinka inay labadan ragco ugu fadli badan tahay uu ku tegay isaga qowlkiisa qadiimka qowlka jadiidka ee shaaficina waxaa weeyaan afdaluhaa alwitru salaadaha sunnooyinka witrka inuu ugu fadli badan yahay midaasaana marka daliilku ku xoog badan inuu witrka ugu fadli badan yahay ayb meeshaa marka tanbiih buu yidhi qowluhu abadan taqarara fii kutubi alcarabiyati annahaa tustacmalu lilmustaqbal kutubta carabiyada waxaa aada mashhuur ugu ah buu yidhi in mustaqbal loo isticmaalo abadantaas wa ama almaadi fa yu-akadu biqad maadi haddii la rabo in la adkeeyo qad ayaa lagu adkeeya maa ra'aytu yafcalu kada wakada qad ayb taasaa mashhuur ah wayujaabu can ilxadiidi almadkuuri biannaha dakarat clى sabiili اlmubaalagati ijraءa lilmaadi majra اlmustaqbal xadiidkan marka see laga yeela haddii la yidhaahdo wax lasoo dhaafay waay haddana abadan baa lagu adkeeyey abadanna mustaqbal baa iska lahaa waxaa la yidhi marka waxaa la dhahayaa maadigii ayaa la dureeriyey majra اlmustaqbal marka mubaalaqa darteed iyo in wax yani dhicitaankiisa sida loo hubo oo waxay ka dhigan tahay marka mubaalaqada kaana dalika da'buhu laa yatrukuhu inuunan ka tegaynin oo kale ka dhigan tahay waxay ahayd in la yidhaahdo walam yakun yadachumaa qatu ila wax lasoo dhaafaa la rabaa in laga hadle abadanta marka mubaalaqa loola jeeda xadiidka marka tarjamada iyo xadiidku waa ismudaabaqaynayaan tarjamadu waxay ahayd almudaawamatu calaa rakcatay alfajri halkaana nebiga weligii kama tegi jirin baa layidhi taasoo mudaawamo tusaysa iyadana baabu dijcati habjiifsigii xukunka ku soo arooray caddayntiisiibuu u baab yahay cala shiqi alaymani dhanka midig loo jiifsado bacda rakcatay ilfajri labada fajarka labadiisa ragco ka bacdi labada ragcee subaxa sunnada marka la tukado kadib in la jiifsado dhanka midig loo jiifsado dijcana waa la dabdiyey dajcana waa la dabdiyey dijca haddii layidhaha waa masdaru lhay-a waa ficlatun haddii dajca la yidhaahdana waa masdarulmara masdarkii marada ah dajca halmar jiifsi waayo dijcana habjiifsi labadaba marka meeshan waa ku suurtagal qaala xadaanaa cabdulaahi bnu yaziid wahuwa lmuqri cabdulahi bnu yaziidin ilmuqri qaala xadaanaa saciid bnu abi ayuub qaala xadaanii abulswad abulswad magaciisa waxaa la yidhaha moxamed bnu cabdiraxmaan ibni nawfal annawfaliyu iqatun akhraja xadiidahu asxaabu lkutub sitta can curwata bni zubayr can caaishata radia allaahu canha qaalat kana anabiyu sala allahu alayh waali wasalama nebigu wuxuu ahaa idaa sallaa rakcatay ilfajri fajarka labadiisa ragca hadduu tukado waa labada sunnadee ka horraysee idajaca waa jiifanaya calaa shiqihi layman dhinaciisa midig ayuu u seexanaya xadiidku marka wuxuu tilmaamayaa jiifsigaas marka sunnanimadiisa mutlaqan inay sunno tahayna imaamu nawowi ayaa ku tegey oo waxa uu yidhi istixbaabu haadihi dajca ayaa xadiidka laga qaadanayaa waana sunno amarna waa soo arooro nebiga inuu amrayna waa timid bannaan ayb saxaabada qaarkoodna waa inkiri jireen sida cabdullaahi bni mascuud oo kale iyo taabiciinta qaar ibraahimu naqaci oo kale wuxuu dhihi jiray ibraahim isaga dijcatu shaydaan waayu ibnu abi shayba sidau soo saaray laakiin waxaa lagu xambaarayaa hadalka ibnu mascuud wuxuu tusayaa wuxuu diidayaa in loo seexdo sidii inay waajib tahay oo kale taasuu diidayaa walidaalika wuxuu dhihi jiray ibnu mascuud idaa sallama faqad fasal yacni ibnu mascuud isagu waxay la ahayd jiifkan waxaa loogu talagalay sunnada iyo faradka in lagu kala sooco shay allaale shaygii lagu kala sooci kara haddii la helo bis waayo marka iyada aad uma adka marka haddii marka iyada lagu kala soocana oo salaaddii sunnada markii la tukada la seexdana iyadu soocitaan way tahay haddii qofka uu hadlo ama uu wax yidhaahdo ama qof uu salaamana waa soocitaankii waa soo xasilmayaa laakiin ibnu mascuud isagu wuxuu diidaya in loo arko fadhigaan keligiis inuu mutaxatim yahay ayb wakada maa xukiya can ibni cumar annahu bidcatun ibni cumarna waxaa laga sheegay waa bidca inuu yidhi fa inahu shadda bidalik ibni cumar baa isaga waxaa laga wariyey inuu yidhi jiifka la jiifanaayo labada ragce fajarka marka sunnada la tukada kabacdi dhinaca loo seexanayo bidcu yidhi markaa ibnu xajar wuxuu yidhi fa inahu shadda bidaalika waa masalo uu isagu la shaad noqday marka oo mararka qaar marka ay dhacayso waxaa ka soo aroortay inuu qofka samaynayo uu arko waa dhagaxyey jiray ibnu cumar oo annahu amara bixasbi man idajaca kamaa taqadama meeshaan marka waxaad garanaysaa marka akaabirtii waaweyneydee saxaabada masaa-il inay shaad ku noqonayeen inay gaar la noqonayeen masaa-ishii marka ay shaad la noqdaan marka sunnada shuduudkaas maa noqonaya sunnada marka sunnadu shuduudka ma aha sunnada waxaa weeyaan jaadada isagana marka waxaa lagu xambaarayaa wax inuusan ka haynin iyo inaanu cilmi u yeelanin oo markaa wax ku soo arooray oo adkeeyo aanu maqlin iyo waxyaabahaasaa lagu xambaaraya waxaa gacan galay markii ninkii ninkii marka hal qof iska caleemo saarta marka oo yidhi aniga qofkaasay iigu go-daa asaga keligiis waayo ninkii yidhaahda marka akaabirtii waa kuwaana waxbay la shaad noqonayaan culamo hadda joogto maxaad malaynay marka meeqashaybay shaad la noqon karaan cilmigooda ka gaaban kuwii hore toosnaantooda ka yar culummada salafka ka yaraan badan marka maxaad u malaynaysaa aafoo dhan marka waa tacasub tacasubkuna wuxuu ugu siixun yahay nin jaahila marka loo dhiibo weliba oo la yidhaha tacasubkan adiga io hay iga qaba marka la yidhaha isaga marka isaga unbaa isdhibaayo isagiibaa israfaadinaayo cilmina ma baranayo marka afar iyo labaatanka sac meelaha unbuusaa usaa taagan yahay ayb marka shawaabda culummada waa laga leexdaa waa layska ilaaliya wixii inay shaad yihiin in kalena baro aqoon yeelo cilmi u yeelo ayb ibnu abi shayba xasanulbasri wuxuu ka soo saaray annahu kaana laa yucjibhu lidijaac xasanulbasri ma uunan jeclayn jiifkaas markaasuu yidhi ibnu xajar waarjaxu laqwaali mashruuciyatuhu lilfasli laakin laa bicaynihi kama taqadama isagoo marka ibnu xajar wuxuu yidhi arjaxu laqwaal waxay tahay in wax lagu kala sooco labada salaadood sunnaday faradka in lagu kala sooco darteed in loo jideeyo ayaa ugu raajaxsan ayb qaar kalena waxay leeyihin ninkii salaatuleylka tukaday oo nebiga xoogaa waa ku yar nasan jiray salaatuleylku marka qofka tukanayo kale ku fiican tahay laakiin intaasoo dhan imaamu nawowi isagu wuxuu yidhi uu jasmiyey istixbaab mutlaqa inay leedahay mana foga qowlkaasi allahu aclam inuu isaga raajix yahaa moodaa maxaa yeeley siyaabo kala duwan baa fadhi ajiifka oo u soo arooray marka in sunnanimo u loo daayo baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan man taxadada qofkii sheekeeyey bacda rakcatayni labada ragca ka bacdi walam yadajic aan jiifanin meeshaan marka tarjamadan iyadana marka tii horey daba joogtaa tarjamada marka waxaa ka muuqato labada ragco inaynan waajib ahayn mararka qowlkii hadda ibnu xajar uu soo lahaa wa arjaxu laqwaali mashruuciyatuhu lilfaslina inuu xoojinayaad u moodaa tarjamadan maxaa yeelay mar haddii fasli iyo wax kala sooc un la rabo qofka hadduu doono waa iska sheekaysan karaa labadii ragca intuu tukada isagoo jiifanin haddii uu sheekeeyo ehelkiisa iyo saaxiib iyo wax meesha joogo oo u sheekeeyo fasligii waa xasilay khalaas qaala xadaanaa bishru bnu lxakam wa huwa bishru bnu lxakam ibni xabiib ibni mihraan alcabdiyu ayb annaysaabuuriyu abu cabdiraxmaan hiqatun zaahidun faqiih akhraja xadiidahu albukhaariyu wa muslim waannasaa'iyu qaala xadaanaa sufyaan huwa bnu cuyayna qaala xadaanii saalimun abunadr saalim ibnu abi umaya ayaa magaciisa la yidhaha abunadr kunyadiisu ku caan baxay can abi salamata can caaishata radia allaahu canha ana nabiya sala allahu calayh ali wasalam nebigu kaana wuxuu ahaa idaa sallaa haddii uu tukado sunnata alfajri salaada subax sunnadeeda fain kuntu haddii aan ahay mustayqidatan mid soo jeedo xadatanii waa ila sheekaysanayo markaa ma seexanaynin wa ilaa haddii kale oonan soo jeedinna idajaca waa jiifsanayo xataa yu'adana bisalaa ilaa salaada laga aqimo xataa yu'adana waa la dabdiyey yuadana marka la yidhaha masdarkeeda ta'diinu ka baxaya ta'diin adana yu'adinu ta'diinan ayuu ka baxayaa waxaana lagu fasiraa bimacnaa xataa yuqaama ila waaba la addimay moogta waxaa la sugaa waa salaaddii in la galee waxaa kaloo loo dabdiyey xataa yu'dana ifcaal in laga bixiyo marka masdarkeeda iidaan macnaheeduna markaa waxa uu yahay xataa yu'dana ilaa laga ogeysiiyo bisalaati salaadda laga ogeysiiyo ayb marka tarjamadii xadiidku waa isleeyihiin oo nebigu hadday caaisho soo jeedo waa la sheekaysanaya mararka qaar haddaynan soo jeedinna waa jiifana marka jiifkan waajib maaha kow midda labaadoo kale haddii la doono waa laga tegi karaa haddii wax kale oo wax lagu kala sooco la heli karo waxaa lagu kala soocayana uu yahay sheeko iyo wax lamida iyo salaan iyo umaa ilaa daalik bacdi selafna waxay ku tageen qaarkood waxay yidhaahdeen jiifkaani guriguu sunno ku yahay masaajidka sunno kuma ahnay wadahaba bacdu salafi ila istixbaabiha fi lbeyt duuna almasjid wahuwa maxkiyun can ibni cumarna taasaa laga xikaayay oo ninku hadduu gurigiisa ku tukada labada ragcee fajarka ka horeyso xoogaa inuu marka midig midig isu dhigo ilaa laga aqimayo markaa uu soo kaco masaajidka soo galo amaa masaajidku haddii nin walbaa jiifto maxal wuxuu noqonayaa marka jiif oo kaleba waa diidi jiray ibni cumar baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan alxadiidu sheekada bacda rakcatay ilfajri fajarka labadiisa ragca gadaashiis la sheekaysanayo qaala xadaanaa caliy bnu cabdillaahi wahuwa almadiiniyu qaala xadaanaa sufyaan huwa bnu cuyayna qaala abunadri xadaanii ninka magaciisu soo hormariyey siiqadiina gadaal buu geeyey marka qaala abunadri xadaanii can abi salamata can caaishata radia allaahu canha ana anabiya sala allahu calayh ali wasalam kaana yusallii rakcatayni wuxuu ahaa inuu tukanayo laba ragco faidaa kuntu haddaanahay fain kuntu haddaan ahay mustayqidatan mid soo jeeda xadaanii waa ila sheekaysanaya waila dajaca haddii kalena waa seexanaya qultu lisufyaan baa waxaan ku yidhi faina bacdahum qaarkood yarwiihi uu warinayaa rakcatay ilfajri fajarka labadiisa ragco ayuu ku warinayaa qaala sufyaan huwa daaka waa sidaa buu yii ayb meeshaa marka waxaa laga qaadanayaa buu yidhi oo deliil ugu yahay wastudilla bihi calaa jawaasi alkalaami bayna rakcatay alfajri wa salaati subxi salaada fajar labadeeda ragco markii la tukado iyo salaada subaxo faradka inta u dhaxaysa in la sheekay karo khilaafan liman kariha daalika iyadoo la khilaafayo ciddii nacday arrintaas waqad naqalahu ibnu abi shaybata can ibni mascuud ibnu abi shayba ibnu mascuud uu ka soo guuriyey inaan la hadlin walaa yahbutu canhu laakiin wuxuu yidhi ka sugnaan maayo ibnu xajar saas ibraahiim unakhaci iyo abu shacthaa iyo ayaa waxay yidhaahdeen hadalku waa karaaho waa in la aamuso oo markaa salaadda in la sugtoon la hadlin laakiin xadiidkan baa wuxuu tilmaamayaa in la hadli karo oo hadal ahaantu markaa ay bannaan tahay ayb kaana yusallii ragcataynidaas ayaa marka fa ina bacdahum yarwiihi ragcatay ilfajri bay qaar dhahayaani sidaa ka waran huwa daaka waa sidaa buu yiri marka labada ragce la sheegaya marka waa ragcatay ilfajri تنبيه meeشhaas فeeri وقaca هنا في bacضi النسخ عan سفyاan qاala sالم أبوالنضر xadaثnيi أbي وqowlه أbي زiياadaة laa أصla lahaa wayr bal hiy غalط maxض xamla عalayha تaqdiim الاسm عalى الصفة ayaa ku xambaaray fadanna bacdu man laa khibrata lahu annahu faacilu xadaanii raawin gayru saalim inuu yahay fazaada fi sanadi lafdu abii buu ku daray yacnii siiqadii iyo qofkii magaciisii oo siiqadii la dabamariyo qofkii lasoo hormariyaa waxay dadka qaar ku riday meeshaas in xadaanii abii inay ku jirta laakiin waa qalad u xadaanii abi ma aha qaala abunadri xadaanii ay xadaanii abunadri ay ka dhiganta abii malah can abi salamata unbaa markaa la dhahaya abunadri abi salama uu ka warinay meeshaa marka saas baabu tacaahudi rakcatay اlfajri waman samaahumaa taطawucan baabu bayaani tacaahudi rakcatay اlfajri fajriga labadiisa ragco waa labada ragcee sunnada ahe ku dadaalitaankooda yacnii lagu dadaalayo caddaynteediibuu u baab yahay iyo waman samaahumaa qofkii ku magacaabay labadaa ragco tadawucan sunno qofkii ku sheegay ayb oo lafdiga marka tadawuca ayuu milicsanayaa qofkii saa ku sheegay qaala xadaanaa bayaanu bnu camrin bayaanu bnu camrin huwa albukhaariyu abuu muxamed alcaabid صدوq جليل أkرج xadيiثه الbخاaرiي qال xdثna يحيى بن سعيid وهو القطاn qال xdثna بن jurayج وهو cبدالملك بن cبدالعزيز بن jurayج عن cطاء عن عbayd بن cmayr عن cائشhaةa رضي الله عنها qاaلت lm ykن النبي صلى الله عليه وaلiه وسلم nebigu ma uusan ahayn calىa شhaيءin شhay korkiisa shaygaasoo min النawaafili sunnooyinka ka mid ah أشhadda mid darnaan badan ma uunan ahayn minhu kaa ka darnaan badan tacaahudan xagga ku dadaalka calaa ragcatay ilfajri uu ku dadaalo labada ragco fajirka yacnii shay labada ragco fajarka oo uga dadaalis badnaa ma jirin nebiga sal sl labada ragco fajarka wax uu kaga dadaal badnaa ma jirinoo safar iyo xadar labadaba waa ku tukan jiray nebiga sal sl tarjamadii xadiidku marka waa is leeyihiin oo qofkii markaa inuu labadaa ragco uu aada ugu dadaalo xataa mararka qaar waxay gaaraysaa ku dadaalista qofka xataa hadday ka tagto inuu dib ka qalleeyo oo markii la tukada salaada subax oo kale inuu labadii ragco la imaado amase markay qoraxda soo baxda xataa inuu qalleeyo oo soo uu la yimaado haddiiba uu daa'imi jiray uu ku dadaali jiray laakiin iyadoo salaadii lagu jiro qofka inuu halkaas iska istaago salaad laba ragcoo fajara uu xirto sunno ah iyadu maya xanafiyadu iyagu saasay yeelaan waxaa arkay masaajidkiioo buuxo salaadiioo socoto dadkiioo xaggaas taataagan oo salaad kale ku jira arkaysa qofku waa soo gelaasoo usoo socda allahu akbar waa tukanayaa marka sunnou ku jiraa faradkiina waa socdaa ma la rabo saas oo farad haddii lagu jiro faradka gal gadaal ka keena hadhow nebigu sal ll ly salam nin buu arkay salaaddii fajar tukaday kabacdii istaageen laba ragco tukaday maxay tahay buu yidhi waa labadii ragce fajarka ayuu yidhi waa iska aamusanwaa inay bannaantahay dadka qaarkoodna dadka ka celinaya jira taasoo waxay leeyihiin nahyi iyo amar nahyigaa la hormariyaa hadday iscaaridaan ay ku leeyihiin marka waxuu ku leeyahy bacda alfajar salaad in la tukadaa waa layska reebay waxa aad tukanaysid marka waa maxay buu ku leeyahy cumuumkaasuu isagu ogyahay cumuumkaasuu nahyigaas caamka uu ogyahay laakiin caamkaasi hal huwa maksuusun am laa caam la khasisay miyaa mase ma aha waa baxdi kale ma oga marka isaga uma baxsana kaas cumuumkaas waa jira oo inaan la tukanin wax salaada bacda subax iyo bacda alcasr laakiin caamkaasi wax takhsiisiye ma jira ha xadiidkan baaba khasisaya labada ragce fajarka ninkay ka tagto wuu tukan karaa bidaliili xadiidka abu daawuud uu wariyey bacda alcasrna nebigaaba labadii ragcee duhurka ka tagtay ayuu bacda alcasr soo qalleeyey nebiga sal l slam waana daa'imay markii dambe marka nahyigaas cumuumka ku jira caam oo maksuus ah waay marka suurooyinkaas baad ka bixbixinaysaa deliilkuu ka bixiyey intii kalena nahyiga u daa marka masaaligta ugu fiican taas marka dadku badanaa murankooda iyo khilaafkooda wuxuu u badan yahay qilatulfahmi buu u badan yahay amase mararka qaarna qilatulfahmi maba ahano waxaa dhici karto maslaga uu qaadanaayo in markaa ay wax la raajix noqdaan waa dhici kartaa baabu maa yuqra'u fii rakcatay alfajri baabu bayaani maa kii cadayntiisii buu baab yahay yuqra'u la akrinayo fii rakcatay alfajri fajarka labadiisa ragco lagu akrinayo marka bukhaari wuxuu baabaystay maxaa lagu akrinayaa qaala xadaanaa cabdullaahi bnu yuusuf wahuwa tinniisiyu qaala akhbaranaa maaliku can hishaami bni curwata can abiihi can caaishata radia allaahu canha qaalat kaana rasuulu llahi sal l salam nebigu wuxuu ahaa yusallii billeyli habeenka ayuu tukanayay alaaa casharata rakcatan saddex iyo toban rakco uma yusallii waa tukanayay idaa samica nidaa'a aadaanka haddii uu maqlo bisubxi subaxa rakcatayni khafiifatayni laba rakco oo khafiif ah buu tukanayay saddexiyo toban rakcuu tukanayey labadii salaatuleylka lagu furfuraayo maa ku jirto mase saddexiyo toban oo witirka ku jira ayay tahay intaba waa leeyidi marka aadaanka uu maqla aadaanka labaadna laba ragcoo khafiifa buu tukanayo meeshaas marka hadda isagu ma sheegin wax la akhrinayo maa yuqra'u buu baabaystay laakiin isaga ujeedka bukhaari uu leeyahay waxay tahay wuxuu rabaa inuu sugo salaadaani inay qiraaa leedahay qiraaa inay leedahay qiraa'a inay leedahay buu sugayaa wuxuuna khilaafayaa ibraahiim bnu culaya iyo abubakrin ilasam labadan nin ayaa iyagu waxay yidhaahdeen wax lagu akhrinayo ma allahu akbar waxba ma akrinaya haddana waa iska rukuucaya oo iyagu marka waxay ka qaadanayaan waxay leeyihin xadiid waxaa soo arooray caaisha waxay leedahay waxaan isdhihi jira hal qara'a biumi lqur'aan nebigu faatixada tolow ma akriyey maba la akrinayay ka dhiga ay yidhaahdeen marka qowlkaasuu marka bukhaari uu diidayaa uu markaa yacnii uu radinayaa in qiraa'a ay jirtay buu sheegayaayo maxaa yeele ragcatayni khafiifatayni qiraa'a waa jirtay laakiin waa fududayd labadaa nin marka bilmunaasaba abubakr alasam iyo ibraahiim ibnu culaya waa laba ninoo iyagu markaa mubtadicada ka mid ahaa iyaga khilaafkooduna wuxuu taraayo mala ijmaaca iyaga ay khilaaf ka keenaanna wax u dhibaayo ma laha waa laba ninoo marka labadooduba ay baadiyeysnaayeenoo muctasilo ayay ahaayeen aaraa fiqhi ah oo shaad ah bayna lahaa jireen ayb dadka qaar baa waxay u maleeyaan ibnu culaya marka la yidhaahdo ismaaciilka kitaabka aan ku aragno mararka qaar ismaaciil ibnu culayay u malaynayaan maaha ismaaciil wiilkiisa w ismaaciil ibnu culaya wiilka ou dhalay waa kan mubtadica ibraahim ayaa la yidhaahdaa saddexou dhalay xamaad mid la yidhahdo mid rijaali muslim ah iyo nin kale oo isagana kutubta sitada wax loogaga wariyo iyo kan mubtadica ah iyo odayga oo imaamu shaafici iyo xataa ragga wax ka qaatay ee ka mid ah midkan marka laakiin haddaad ku aragto aaraa'da qariibka markaa ku aragto wadahaba bnu culaya wal asam badanaa labadooda waa israacay niman baa beri waxay u maleeyeen waxay yidhaahdeen diyat lmar'a nisfu diyati rajul mas'ala mujmaca calayha waay waa mas'alo lagu ijmaacsan yahay naagta diyadeedu inay ninka diyadiisa bar ay tahay masale markaa daliil xadiid daciifa ku soo arooray iyo xagga iska dhig ijmaaca masalada ku guntan ijmaaca muslimiintuna dalaala qaatica qawiya waay soo ma fahmi markaasa waxaa uu leeyahay muqniga saaxibu lmuqni ijmaacaas markuu sheegay kabacdi lam yukhaalif ila bnu culaya walaxsan markaasay waxay yidhaahdeen laba shiikhoo waaweyn qolaa marka waxay rabtaa marka inay yidhahdaan ninka iyo naagta diyada waa iskugu mid inay dhahaan markaasay waxay yidhahdeen laba shiikh oo imaam oo waaweyn ayaa ku tageen diyatulmar'a iyo diyaturajul inay isku mid yihiin shiikh ibnu culaya layra iyo mid kaloo la yiraahdo waxay yidhahdeen asan waa maxay imaamu shaafici ibnu culayaha wuxuu yidhi jalasa baaba dawaal yudilu nnaas meeshaasuu fadhi jiray dadkuu ku baadiyey jiray wax walbana waxa uu yidhi waa isku khilaafsannahayn anigay ninkaas xataa laa ilaaha ila allah heerkaasuu imaamu shaafici gaarsiiye xataa laa ilaaha ila allahuda kelmadda towxiidka iskuma waafaqsaninuu yidhi lianna asagu ilaaha oo waxidaayo oo uu leeyahay wax xaq lagu caabudaa ma jiro allah maahane waa allah aan hadlin waay isaga allah caabudayo ilaah aan hadlin qur-aankana aan ku hadlin muu caabudaa buu yidhi aniga ilaah aan caabudayana waa ilaah hadlo qur-aankaanna ku hadlay xataa marka laa ilaaha illa allahu isku muwaafaqtay waa ninka imaamu shaafici baa yidhi nin yar ma dhihin iyo nin hadda joogo iyo ma dhihin imaamu shaafici baa wax sidaa dhahay ka kalena waxaa tarjamadiisa lagu yidhi shaydaanun malcuun baaba layidhi marka shaydaanun malcuun ninka ijmaac inuu ku qarariyo raba marka muxuu muxuu muxuu dhigmaa marka qofkaas muxuu dhigma kuwaas waay marka ibraahim ibnu culaya iyo asamka halkaana uu ku sheegay iyaguna meeshaan waxay yidhahdeen wax lagu akrinaayo male ragcatay ilfajiri qolooyinkaasuu marka radinaya ayb qaala xadaanaa moxamed bnu bashaar qaala xadaanaa moxamed bnu jacfar wahuwa gundar qال xdثna شhucbة عan mحamed بn cabdالرحman can camatihi camrata can caaئiشhaةa radي الlه عanha qalat kana النabiyu slى الlه عlيه ali wsلم xa وxadaثna أxmed bnu yunus whuwa اlyarbuuciyu qala xadaثna زuhayru huwa bnu mucaawiyaة الjucfiyu qala xadaثna yaحyى huwa bnu sacيid can mxamed bn cabdالرحman can camrata can caaئiشhaةa radي الlه عanha qaalat kaana الnabiyu salى اllahu alayh ali wasalam nebigu wuxuu ahaa yukhafifu rakcatayni labada ragcayn oo fududaynayo allatayni labadaas oo qabla salaati subxi subaxa ka horayso xataa inii la aquulu ilaa aan iska iraahdo hal qara'a biummi اlkitaab talow faatixadii ma akhriyeyba ilaa aan saa iska dhaho yacnii qiraa'o dheer ma qaadan jirin qiraa'ada waa gaabin jira faatixada iyo suurad gaaban ama faatixada keliya ku gaabsan jiray meeshaan marka waxaa ku jirto nuqta xadiiثiya qowluhu can moxamed bn cabdiraxmaan feeri ay ibnu moxamed ibn cabdiraxmaan ibni sacad ibni zuraara wayuqaalu ismu jadihi cabdullaahi wa qowluhu can camatihi camratana hiya bintu cabdiraxmaan ibni ascad ibni zuraara wa calaa haada fahiya camatu abiihi aabbihiisay eedow tahay wa zacma abuu mascuud abuu mascuud adimashqi wa tabicahu alxumaydiyu annahu muxamed bnu cabdiraxmaan ibni xaarifata bni nucmaan alansaari aburijaal waayuu yidhi nin kale ayuu ka dhigay wa wahamahu alkhaiibu fii dalika khaiibu lbaqdaadi arrintaa waa ku towhiimiyey wa qaala waxa uuna yidhi ina shucbata lam yarwi can abirijaal shay-an shucbaanbaba ka warininba muxamedkan marka waa ibn moxamed ibn cabdiraxmaan ibni ascad ibni zuraar meeshaa marka aburijaal maaha meesha dambe can moxamed ibni cabdiraxmaan riwaayada dambena kada fi اlasli gayru mansuub waالظaahiru anahu huwa اladii qablahu wahuwa bnu akhi camrata wabidalika jazma abulaxwas can yaxya bni saciid cinda اlismaaciiliyi meeshaa iyada marka saasaa ku jirta axaadiidtan marka kanna wuxuu tilmaamayaa marka faatixadii talow ma akriya mase ma akrinin in lagu shakiya qiraa'adiisu inay gaabnayd un laakiin qiraa'a ay jirtay bukhaari marka shuruudiisa hadda xadiid waafaqsan male oo suuradaha la akhrinayo sheegaayo laakiin muslim ayaa wariyeen oo waxaa ka mida marka iyo keyrkiis waqad rawa bnu maajah biisnaadin qawiyin can cabdillahi bni shaqiiq can caaishata qaalat kana rasuulu lah sal l slam yusallii rakcatayni qabla alfajri wa kaana yaquulu nicma suurataani yuqra'u bihima fii rakcatay alfajri qul yaa ayuha alkaafiruun waqul huwa allaahu axad caaisha waxay werisay kaana yaqra'u fiihimaa bihimaa ragcada horena wuxuu ku aqri jiray qul ya alkaafiruun tan dambena qul huwa allaahu axad imaam muslim marka wuxuu isaguna weriyey can abi hurayrata qara'a fiihimaa bihimaa labadan suurad inuu ku aqrin jiray muslimaa weriyey xadiidka qaar imaam muslim uu weriyey min xadiidi ibni cabbaasna waxay sheegaysaa kaana yaqra'u fii rakcatay ilfajri quuluu aamanaa biاllaah allatii fi lbaqara wa fi lukhraana wuxuu ku aqrin jiray allatii fii aali cimraan midda aali cimraanna waxay tahay qul yaa ahla alkitaabi tacaalow ilaa kalimatin sawaain beynana labadaana waa ku kala aqrin jiray meeshaan marka mas'alo kalea laga faa'iideysanayo waxay tahay inay bannaan tahay aayad suurad ku dhex jirta in lasoo qabsado oo la akhriyo waxba dhiba inayna lahayn maxaa yeeley nebiga labada ragcee fajarka ka horayso aayad ayuu suuratulbaqara dhexdeeda ka soo qabanayo suuratu aali cimraanna waa ka soo qabanaya waa inay bannaan tahay marka laakiin waxaa la yidhi waa laga fiican yahay khilaaful owlo waayo waxaa fiican suuraadiga nebigana wuxuu u badnaa inuu ka soo bilaabo suuradda awalkeeda ou dhammeeyo inuu suuradda gadaal ka bilaabo ama dhexda inuu ka bilaabo iyo uma badnaa jirin laakiin meeshaan hadda xadiidkan muxuu sheegayaa inay bannaan tahay bannaansho ahaan bannaanshiye ahaan baabu maa jaaa fi tadawuci manaa manaa baabu bayaani maa kii caddayntiisii buu baab yahay jaa-a ku yimid fi tadawuci sunnaysiga manaa manaa labalabo in loo sunnaysto yacnii salaaddii sunnada in labalaba ragca loo tukado awal salaatuleylka waxaan soo marnay salaatuleyli manaa manaa hadda halkan marka wuxuu leeyahay salaadaha sunnooyinkaoo dhanba in laba laba laga dhigo oo laba lagu salaamo noqsado laba kale la salaamo noqsado wayudkaru dalika sidaa ayaa laga sheegayaa can camaarin wa abi darin wa anasin wa jaabir bni zaydin abushacfaa wa cikrimata wazuhriyi radia allaahu canhum wa qaala yaxya bnu saciidin alansaari maa adragtu ma soo gaarin fuqahaaa ardina dhulkeenna madiino fuqahadooda ilaa waxaan soo gaaray yusallimuuna iyagoo salaamo noqsanayo fii kulli tnatayni min annahaar laba ragcoo kasto way ku salaamo noqsanayeenoo maalinka ka mid fuqahaau ardina marka fuqahaau lmadiina u jeedaa rag waaweyn uuna soo gaaray sida saciid ibnu lmusayib iyo ayuu soo gaaray wax yar oo sikaaru saxaabana waa soo gaaray yaxya bnu saciidin alansaari sida anas bnu maalik iyona waa soo gaaray qaala xadaanaa qutaybatu huwa bnu saciid abu raja albaqlaaniyu qaala xadaanaa cabduraxmaan ibnu abilmawaal can muxamed bn اlmunkadir can jaabir bni cabdillaahi radia allaahu canhuma qaal kaana rasuulu llahi sal ly salam nebigu wuxuu ahaa yucallimunaa inuuna baraayo alistihaarata istikhaarada fi lumuuri arrimaha dhexdooda loo istikaaraysto kamaa sida yucallimunaa uu noo barayo suurata suurad min alqur'aani ka mid ah sida suurad qur-aanka ka mida uu noo baro ayuu istikhaarada loo bari jiray istikhaarada waxay tahay dabcan salaad la tukado qofku markuu dan leeyahay arrintaas marka khayrkeeda iyana uunan ogeyn khayr maa kugu jiro shar maa ku jirto aan ogeyn waxaa loo sunneeyaa inuu laba ragco tukado kadibna uu ducadan akhristo istikhaarada uu la yimaado oo qofka markuu safar u baxayo kale inuu dadka la tashto safarkiisaas iyo waxa ku tacalluqo dadka khibrada u leh nusxigana uu ka ogyahay istikhaaro inuu la yimaado istikhaaraysto ayb waxyaabaha marka horudhaca u noqonayo shaygu hadduu waajib yahay lagama istikaaraysto ila waajibku inuu khayr yahay waa la ogyahay waajib inaad gudataaba lagaa rabaa waa ka istikaaraysana ma jirto laakiin waajibku haddii uu yahay waajib aada waasac u ah qofkuna uu gadaal u dhigan karo waajib oo yacni taraakhi gala hadduu yahay qofku waa u istikaaraysan karaa inuu yidhaahdo sanadan inuu sameeyo ama bishaan inuu qabto shaqadaas waajibkaas inuu la yimaado wou istikaaraysan karaa imaamu nawowi saasuu leeyahay marka laa asla liwaajib waajibkaas lahaantiisa uma istikaaraysanayo laakiin waktigan ma sameeyaaba u istikaaraysanayo yaquulu wuxuu dhahayay idaa hama axadukum midkiin haddii uu hamiyo bilamri arrin haddii uu ku fakero falyarkac rakcatayni laba ragca ha tukado min gayri alfariidati farad aan ahayn laba ragcoo sunno ah sunnadaa marka waxay noqon doontaa waxay noqon kartaa midii la doono labada ragci duhur ka dambaysa waa ka dhigan kartaa labada ka horraysa waa ka dhigan kartaa sunnadii raatibada ahaydna istikaarada iyada waa kuu noqonaysaa salaad gaara ma leho istikaaro leeya male laba ragcown inaad ka hormarisaa lagaa rabaa ayb uma liyaqul ha yidhaahdo allaahuma innii astakiiruka bicilmika ilaahu waan kaa khayr dalbayaa cilmigaagaan ku khayr dalbayaa wa astaqdiruka biqudratika qudradaada ayaan ku qudro dalbayaa wa as'aluka min fadlika fadligaagan ku weydiisanaya alcadiimi ee weynaa fa innaka taqdiru walaa aqdir wa taclamu walaa aclam wa anta callaamu lguyuub allaahuma yaa allaahu allow in kunta taclamu haddaad og tahay waaba og tahay anna haada alamra arrinkan khayrun lii inuu khayr ii yahay aniga fii diinii diinkayga wa macaashii noloshayda wa caaqibati amrii arrinkayga cirib dambeedkiisa yani waxaan aad rabta hadda keliya lagama fiiriyo cirib dambeedkiisa ow qaala ama wuxuu yidhi caajili amrii waaajilihi faqdirhu lii ii qadar wayasirhu lii ii fududee uma baarik lii fiihi ii barakee wain kunta taclamu haddaad ogtahay anna hada alamra arrinkaani sharun lii fii diinii wa macaashii wa caaqibati amrii ow qaala fii caajili amrii adduunkayga waaajilihi iyo tan dambe aakhiradayda fasrifhu cannii iga leexi wasrifnii canhu anna ileexi xaggiisa iga leexi waqdur liya alkhayra khayrka ii qadar xaysu kaana meeshuu ahaadaba uma ardinii bihi igu raalli garee riwaayadan waxay leedahay riwaayo kalena uma radinii bihi raalli igaga dhig qaala wayusami xaajatahu xaajadiisuu magacaabaya meeshaan hadda imaamu lbukhaari wuxuu u keenay salaatulistihaaro maahane fal yarkac ragcatayni salaadan istikaarada habeen iyo maalinba waa la tukadaa laba ragca yaa laga dhigaya ma jaa fi tadawuci manaa manaa labalaba tadawuca loo sunnaystay ka mid tahay qaala xadaana almakiy bnu ibraahim wa huwa abu sakan albalkiyu can cabdillaahi bni saciidin can caamir bni cabdillaahi bni zubayr can camr bni sulaym azuraqiy samica abaa qataadata bna ribciyin alxaaris bni ribciy ayaa la yidhaha abu qataada magaciisa alansaariya radia allaahu canhu qaal qaala nabiyu sala allahu calayh waali wasalam nebigu wuxuu yidhi idaa dakhala axadukum almasjida midkiin haddii uu masaajidka galaayo falaa yejlis younan fariisanin xataa yusalliya ragcatayni intuu laba ragca ka tukanayo halkaana marka labaa la sheegay marka hadaad taxiiyatulmasjid rabto afar ragca ha ku sunnaysaninee laba ku sunnaysan mar labaad iyadana taxiiyatulmasjidka salaad gaaro iyadoo taxiiyatulmasjid la yidhaahdaa ma leh ma jirto keliya waxaa lagaa rabaa inaadan fariisanin adoon tukanin ha fariisanin labadaa ragco marka waxaad ka dhigan kartaa labadii duhurka ka horreysay intaad ka dhigato laba kalena ku xijisa inta salaamo noqsato afartii duhurka waa bis waxaa noqonaya salaadan taxiiyatulmasjid waxaa kuu noqonaya salaadii faradkoo lagu jira markaad timaado faradka aad tukanaysaa taxiyana kuu noqonayo isagaa taxiyatulmasjidna noqonayo faradna noqonayo qofkana waxay ku laasimaysaa ama yacni loo sunneeyaa haddii uu dabcan fariisanayo oo qofka marka haddaanu fariisanin oo uu iska taagnaado wax nahyiga kuma dhicin weli nahyigu wuxuu ku dhacay markuu fariisto isagoo labadaa salaad la imaan labadaa qaala xadaana cabdulaahi bnu yuusuf wahuwa tiniisiyu qaala akhbaranaa maliku can isxaaqa bni cabdillaahi bn abi طalxata can anas bni malikin radia allaahu canhu qaal sallaa lanaa rasuulu llahi sal l slam nebigaa noo tukaday ragcatayni laba ragco uma insarafa waana iska gadoomay nebiga waa markii guriga anas oo derintii duqowday biyaha inta loogu firfirdhiyo oo markaa salaada nebiga uu ka bixiyo anas iyo agoonkiina ay isla safteen cajuusadiina gadaashooda ay safteen xadiidkaasoo milicsana waa salaad maalin la tukaday labaana la tukaday qaala xadaana bnu bukayr wahuwa yaxya bnu cabdillaahi bni bukayr qaala xadaana leyl yaxya bnu bukayr waxaa weeyaan hiqatun tukulliba fiihi can maalik xadiidkiisa maalik baa xoogaa lagu yar hadlay laakiin bukhaari badanaa wuxuu soo saaraa riwaayatuhu can illeyl qaala xadaana leytu can cuqaylin can ibni shihaabin qaala akhbaranii saalimun can cabdillaahi bni cumar radia allaahu canhuma qaal sallaytu maca rasuuli illahi sal ly slam nebigaan la tukaday ragcatayni laba ragco qabla duhri duhurka ka hor wa ragcatayni laba ragco bacda duhri wa rakcatayni bacda aljumcati wa rakcatayni bacda almaqribi wa rakcatayni bacda alcishaa nebigu salaadihiisa sunnada laba laba ragcayba u badnaayeen haddii afar uu rabo inuu tukadana labo iyo laba u kala tukanayo saasaa afdal a marka haddii hadda laysku xijiyo afarta la wada tukadana laa ba'sa laakiin sida afdalkaa waay sida uun laga hadlayo qaala xadaanaa aadamu wahuwa bnu abi iyaas alcasqalaaniyu qaala akhbaranaa shucbatu qaala akhbaranaa camru bnu diinaar qaala samictu jaabira bna cabdillaahi radia allaahu canhuma qaal qaala rasuulu llahi sal l slam wahuwa yakhdubu isagoo khudbaynayabu wuxuu yidhi idaa jaaa axadukum midkiin hadduu yimaado walimaamu yakhdubu imaamkuna uu khudbaynayo ow qad kharaja inuu soo baxay falyusalli ragcatayni laba ragca ha tukado qaala xadaanaa abuu nucaym wahuwa alfadl bnu dukayn qaala xadaanaa sayfu bnu sulaymaan almakiyu qaala samictu mujaahidan yaquulu utiya bna cumar ibnu cumar ayaa loo keenay radia allah utiya bnu cumar ibnu cumar ayaa loo yimid radia allaahu canhuma fii mansilihi gurigiisii baa loogu yimid faqiila lahu waxaa lagu yidhi haadaa rasuulu llahi sal l salam waa kan rasuulkii ilaahay qad dakala alkacbata kacbadii uu galay qaala waxa uu yidhi fa aqbaltu waan soo jeestay fa ajidu rasuula allahi sal l salam nebigaan helaayay qad kharaja inuu soo baxay rasuulkii waxaan arkay inuu kacbadii ka soo dhex baxay wa ajidu bilaalan bilaal ayaan arkay cinda albaabi albaabka agtiisa qaa'iman isagoo taagan faqultu waxaan idhi yaa bilaal sallaa rasuulu llahi sal l salam nebiga ma tukaday fi lkacbati maku tukaday qaala nacam buu yidhi ha qultu waxaan idhi fa ayna xaggee qaala bayna haatayni liskuwaanatayn labadan tiir dhexdoodu labada tiirna marka siday ahaayo waa sheegnay kacbada lix tiir ayaa ku taallo saddex iyo saddex saddex saas isugu aadnay saddex saas tiirarka aan sheegayna kuwa bannaanka maaha gudaheeda saqafkeeda lix tiir ayaa hayso oo celinaysa marka laga reebo kuwaan afartoo bannaanka markaa nebigu markuu albaabka ka galay waa sii dhaqaaqay saddexdan isaga usoo sokayso oo albaabka xaggiisa soo xigta waa dhaafay saddexda kale ee derbiga kale wejigiisa derbiga ah saddexda ku dhow ayuu laba tiirna midig iska mariyey hal tiirna oo bidix iska mariyey derbigana sutrow ka dhigtay nebiga sal l uma kharaja waa baxay fasallaa ragcatayni laba ragca ayuu tukaday fii wejhi lkacbati kacbada horteeda wejigeeda ayuu laba ragca ku tukaday intanoo dhan marka xadiidtan wuxuu u keenay labalaba salaada maalintii xataa inay labalaba tahay qaala abuu cabdillaahi qaala abuu hurayrata radia allaahu canhu awsaanii nabiyu sala allahu calayh ali wasalam nebigu wuxuu ii dardaarmay biragcatay duxaa duxada labadeeda ragco wa qaala citbaanu waxa uu yidhi qadan adaa calaya rasuulu llahi sal l salam nebigaa igu soo jarmaaday waa abuu bakrin radia allaahu canhu bacdama imtada nahaar maalintii markay taagantay barqadeediwa safafnaa waraa'ahu gadaashiisii ayaan safanay fa rakaca rakcatayni wuu tukaday qisadan waa qisadii citbaan ibnu maalik markuu yidhi meel iigu tuka rasuulka ilaahayo aan ka dhigta meelaan ku tukado baabu taawuci bacda almaktuubati ayb marka xadiidtan hadda aan soo dhaafno dhan sharaxa fiiri ibnu xajar wuxuu yidhi wamuraadu lmusanifi bihadihi alaxaadiidi alraddu calaa man zacama ana altaطawuca fi اnnahaari yakunu arbacan mawsuulatan waاkhtaara aljumhuuru altasliima min kuli rakcatayni fi salaati اlleyli iyo wاnnahaari wqaala abuu xaniifata wasaaxibaahu yukhayaru fii salaati الnahaari bayna aلثintayni iyo wاlarbaci wakarihuu aلziyaadaةa calى dalika waqad taqadama fii awaa'ili abwaabi اlwitri xikaayaةu istidlaali man istadalla biqowlihi sal l slam salaatu leyli mahnaa calى ana salaata الnahaari bikhilaafi dalika marka bukhaari maylkiisa waxaa weeyaan salaadaha maalinkiina in laba laba loo tukado qaar baa waxay yidhahdeen afar afar un baa loo tukanayaa qoladaasna marka axaadiidtan oo dhan ayaa radinayso afdalka marka sidaas w halkan marka taqriiban wuxuu ku dhameeyey waxa ku tacalluqo tahajudka baabu taطawuci bacda almaktuubati salaada salaadaha faradka gadaashooda sunnooyinka la sunnaysto xukunka ku soo arooray caddayntiisu u baab yahay salaadaha marka faradka kuwa ka dambeeya rawaatib ayaa loo yaqaanaa aad bayna muwakad u yihiin waana labaiyo toban ragcow afar duhurka ka horeyso laba ka dambayso waa lix laba maqribka ka dambayso waa sideed laba cishaha ka dambayso waa toban soo wada duhuran ka bilaabo afar duhurka ka horeyso laba ka dambeysa waa lix laba maqribka ka dambeysa waa sideed laba cisho ka dambeysana waa toban maxaa haray marka laba subax ka horeyso kuwa maanta kasoo hadleyna waa labayo tobankaas afarta ka horeyso casirka aad ayaa looguma daran rawaatibta laakiin waa nebigu wuxuu yihi raxima allaahu mra'an sallaa qabla alcasri arbacan waa fiicantaha qofku inuu tukadaeeda laakiin rawaatibta aadka muakadka waa labaiy tobankaas oo xadiidkii muslim xadiid umi xabiiba uu dhahayo laba-iyo tobankaas ninkii ku dadaalo oo aysan ka tegin oo daa'imo jannada gurigaa looga dhisayo umu xabiiba waxay tihi xadiidkaasaan u maqlay kama tegin raawigii iyada ka warinayana saasuu kale yiri kii kasii warinayana wuxuu yihi markaan maqlay kabacdi iskama dhaafo marka laba-iyo tobankaas ragca haddaad ku mintido ood witirkana tukato salaatu duxada tukato salaatuleylka wax aad ka tukato haba kuu yaraato intay doontaba halla ekaatee salaadaha faradkana jamaaco aa ku tukatid muslimka aad nabadgelisid oo dhibkaaga laga nabad galo adkaarta subaxa iyo galabtii aa ku dadaashid ood la timaadid qofkii aad wax dhaanto aa wax u sheegtid oo muslimka aadan khiyaanin oo aada muslimka naasix u noqoto yani acmaashii jannada lagu gelayo waa haysaan imaamu dahabi saas wax dhib badanna maanad ogo waa camalulyowmi waleyla leeya camalulyowmi waleyla waa acmaasha maalin iyo habeen rootiiniga oo joogtada ah ayb qofku mar hadduu intaas ku dadaalo iyo saddex maalmood inuu bil walba ka soomo bishiiba saddex beri inuu ka soomo oo yani soonkiina uu qeyb ka qaato sunnooyinka marka intaas haddii lagu dadaalo wax fiican baa la kasbanaya nuqsaantii kaa gasha salaadaha iyo waa lagugu kabaa waa lagugu buuxina qaala xadaanaa musadadu qaala xadaanaa yaxya bnu saciid can cubayd illaahi qaala akhbaranaa naaficun can ibni cumara radia allaahu canhuma qaal sallaytu maca anabiyi sala allahu calayh ali wasalam nebigaan la tukaday sajdatayni laba ragco qabla duhri duhurka ka horeyso wasajdatayni labo bacda duhri duhurka ka dambayso wasajdatayni labo bacda almaqribi ka dambayso wasajdatayni labo bacda alcishaai ka dambayso wasajdatayni labo bacda aljumcati jumcada ka dambayso jumcada gaar u sheegay iyada salaad qabliya ma leedahay mise malaha waa kasoo hadal kitaabuljumca kusoo sheegay malaha yacni jumcada sida duhurka waa ka duwan tahay duhurku laba afar ragca ka horeyso jumcada wax ka horeeya iyada ma laha keliya jumcada waxaa weyaan masaajidka imaaw soo ka lah markaad timaado maanta dhan sunno iska wad daldal salaad salaadaha marka uma sallaa maa kutiba lahu baa la yidhi maahane labo iyo afar ragco iyo oo gaar u aho raatiba ah ma qabta iyada waa intii ilaahay kaa waafajiyo ku dadaalo laakiin bacdiye waa leedahay oo salaada jumcada ama afar ragcaa ka dambayso ama labaa ka dambayso meeshan uu leeyahay sallaytu maca anabiyina waxaa laga fahmaa ama ka muuqato jamaaco inuu nebigu kula tukaday maku jamaaco ma ahan laakiin oo salaadaha rawaatibta nebigu kelikeli unbaa loo tukanaye jamaaco laguma tukanaye marka meeshan sallaytu maca anabiyi jamaaco in lagu tukada ha u qaadanin iska jira salaadaha sunnooyinku marka sheekhulislaam ibnu teymiya baxfi fiican ayuu ka sameeyey oo wuxuu yidhi salaadaha sunnooyinka ah jamaaco in loo dukado iyo in kelinimo loo dukado ayuu ka hadlay wuxuu yidhi saddex qayboodaa loo qaybiyaa qayb jamaacay asal ku yihiin oo kelinimada asal maba ku ahanba qaybna waxay asal ku yihiin kelinimo jamaaco in lagu tukadana waa iska bannaan tahay mararka qaar marmarka qaybna waxaa weeyaan kelinimay asal ku yihiin jamaaco maba lagu tukadaba qaybta jamaacada asalka u ah waxaa ka mid a salaatulistisqaha iyo salaatulciideynka iyo salaadaha marka kusuufka iyo salaatu taraawiixda iyo kuwayaalkaasoo dhan jamaaco ayay asal ku yihiin ayaga kelinimada waaba looga fiican yahay waxaa afdalaba in jamaaco lagu tukado qaarkoodna ma lagu tukan karaa kelima samey waaba laysku khilaafsan yahay sida ciidoo kale ciidda qof keligiis ma tukan karaa mase ma tukan kara waa soo marnay iyada waaba laysku khilaafsanya iska badaa kuwaas aan soo sheegnay jamaacay asal ku yihiin qaybna waxaa weeyaan qayb kelinima asal u ah laakiin jamaaco marmar waa lagu samayn karaa sida kuwaanoo kale waa cagsigooda kuwii hadda aan sheegnay kelinima asal u ah waxaan ujeedaa jamaaca asal u ah laakiin marmar qofku hadduu keligiis noqdo waa iska tukan karaa laakiin waxay asal ku yihiin in jamaaco lagu oogo qaybtan marka iyadu asal waxay ku tahay kelinnimo jamaaco in lagu oogana axyaanan waa iska bannaanta salaatuleylkaa kamida salaatuleylka waxuu asal ku yahay keli keli in loo dukado nin walba gurigiisu ku dukana laakiin taa mararka qaar qof haddii guriga uu kula joogo inuu kugu xirto oo kula tukadaa waa bannaan tahay maxaa yeele nebiga mar xudayfaa la tukaday marna ibnu mascuudaa la tukaday laakiin la tukashadaas xalaal koo maray ahay wax joogto laga dhigay maaha salaatuleylka sanadka taraawiixda ma ka hadlayna salaatuleylka kale joogto jamaaco ma u ahayn kelinimadaa joogto u ahayn qaybna waxaa weeyaan kelibaaba loo tukadaa maba loo dhoweeyo jamaaco qaybtaas waxay tahay rawaatibta salaadaha rawaatibta jamaaco in loo tukadaa ma ku imaanin kelinima unbaa loo tukada qaybtii dhexe hadda waxaa ka mid a xataa salaatu duxada marmar waa laysla tukan karaa jamaaco oo citbaan ibnu maalik nebiga waa tii jamaaco lagula tukaday anas ibnu maalik sidoo kale adigu marka ibnu taymiya siyaabahaas u kala qayb ay u qaybiyaan marka salaada habeenkii la tukanaayo jamaaco waa laysaga tukan karaa wax dhib ay leedahay mararka qaar kolalka qaar male salaadaha laakiin iyadu laakiin asal waxay ku tahay in keli qof walbaa keligiis uu u tukayo meeshaa marka sallaytu maca anabiyi waxaa laga wadaa isagana waa tukaday anna waa uga daydayoo waa tukaday waayo ma ahana waa isla tukanay ma aha oo isagaa imaam ii noqday anna ma'muuman u ahaa ma aha ka kan marka feeri waalmuraadu biqowlihi maca attabaciyatu waayo ay annahumaa labadooda ishtarakaa waxay wadaagsadeen fii kowni kullin minhumaa sallaahu fii kowni kullin minhumaa sallaahu inuu tukaday ay anahumaa ishtarakaa fii kowni kullin minhumaa fii kowni kullin minhumaa salaatun ila tajmiic jamaacaysiga maalinta kale iskaga midkeyn falaa xujata fiihi liman qaala yujammacu fii rawaatibi alfaraa'idi xadiidkan xujo uma ah meeshaan marka ag istaagiday u baahan tahay meeshaan aada ha loo fiiriy ibnu xajar fiirsaada wuxuu leeyahay sallaytu maca anabiy baa ibnu cumar yimi macadan waxay tahay labadoodaba waxaa laga wada helay salaadan salaadan baa laga wada helay nebiga iyo ibnu cumarba saasaa laga wada inay jamaaco ku wada tukadeen ma ahan buu leeyahay waana sidaasaa sax qofkii u daliishaday salaadaha rawaatibta laysku xiran karaana wax daliila uguma sugna meeshaan maxay ugu sugnaaweysa marka yaa meeshaan fahmi kara sababtaysa ugu sugnayn qof hadda hadduu yimaado uu yihaa ka waran salaada duhurka ka dambaysee labada ragca waa isku xiranaynaa xadiidka nebigaana ka qaadanaynaayo sallaytu maca anabiyi buu ibnu cumar yidhi sallaytuna waa afcarabi maca anabiyina waa la yaqaanaayo waa la tukaday waay marka waxaa lagu leeyahay marka wuxuu dhihi karaa marka qofku xadiidkaanaan baanin ku dheganahay bis inta inta ugama socdo sunnadana saan waayo ku dhahaya ish xal mal xal xalku wuxuu noqonaya yaa saan u fahmin saxaabadii iyo taabiciintii suurad jamaaco salaad rawaatiba rawaatibtii iyagoo jamaacaysteen ma lasoo guuriyey jamaaca wax qarsoomi kara maaha waa wax lasoo naqli lahayo nebiga haddii jamaaco lagula tukaday istisqii waa lasoo naqliyey ciiddii waa lasoo naqliyey salaatuleylkii taraawiixda waa lasoo naqliyey markii nebiga afarta habeen ay la tukadeen tanna waa lasoo naqli laha wax maalin walba la sameeya waa weliba midaan kownuhu marka maadaama aan lasoo naqlinin koo a'immadii salafkana aan laga haynin oo iyagu marka macadan sallaytu maca nabiyidan aynan ka fahmin jamaaca aynan ka fahmin qofkii jamaaco ka fahmee ku tukadaa bidca ku dhacaya markaas maxaa yeele shayga keliya oo bidcada u keenayana waxay tahay camal ay intaasna aynan samaynin oo ay ka tageen iyo faham intaas soo dhaafay oo adiga lagugu khaas yeelay muxuu yahay tura fahamka adiga lagugu khaas yeelay waa maxay marka daa'iman marka umuuraha noocan oo kale xadiidka daahirkiisa iyo adiga inaad inta xadiid wax ka fahamta a isaga dhegto iska ilaali axaadiidta markaad aragto habkii ay saxaabadii taabiciinta atbaacu taabiciin u fahmeen fiiri meeshaasaa khayrka ku jiraayo wailaa haddii kale nin walbaa meeluu ku dhegahay dad waxaan arkaya beryo yani waxaad arkaysaa salaaddii buu galaa maalan isagoo taagan buu wuxuu leeyahay allaahu akbar bacdi rukuuca allaahu akbar waa aamusan yahay allaahu akbar markuu yidhaha kabacdi buu sii taagnaanayaa kadibuu rukuuca maxaa dhaca haddii la yidhaahdo wuxuu leeyahay rasuulka xadiidkiisa wuxuu yahay kaana yukabiru uma yarkacu uma waa xaraf cadaf waxayna faa'iideynaysaa tartiib maca taraaxi carabiga isku geegeystay isku geegeystay kabacdii yani maxaa kale marka intaas ma looga ma looga gaabsan karaa maya waxuu la mid noqonaa sallaytu maca nabiyidana aniga jamaacan tukanaa maca nabiyidana qabsanaa maca jamaacay faa'iideynaya jamac maxaa la dhahayaa marka marka waa in a'immadii loo laabto bukhaariga waxaan ku soo marnay takbiirta nebiga inuu markaa yacnii waxaan ku soo marnay inuu la socday kaana yukabiru xiina yahwii xiina yahwii bukhaarigana marka waa u baabeeyey baabuu ka dhigay feeri marka fahamkii culummada iyo waxaa isla socdo luqadii xadiidka marka adiga luqada keliya la goonin noqonina fahamkii culummadana feeri ayb waa dhici kartaa marka imaam min ala'ima inuu iskaga shaadoobo mas'aladaas sida hadda midaan aan dambuu ka hadlayo makxuula la gooni noqday oo weliba lagu xukumay shuduud loogaga xukumay weliba sooma fahma ibnu cabdilbar tamhiidka iyo meelahaas siduu ku sheegay qofku marka fahamku mar walba waxaa la rabaa inuu salafka u daba socdo inuu yidhaaho alkitaab asunna calaa fahmi salafi saalix haddana fahm salafba uusan haynin oo uu markaa yacni wixii isaga uu u arko inay sidaas tahay naska amaba ay u arkaan culamo mucaasiriina uu ka qaata keliya un hadduu daba joogo isagoon gadaal fiirinin waxaa weeye waa ku dhumaa sidaas bidac idaafiyana ka soo baxaysa meelahaas ayb markaa wuxuu yidhi qaala bnu abi zinaad can muusa bni cuqbata can naaficin bacda alcishaai fii ahlihi laba ragcoo cishaha kadib tukanayay fii ahlihi qoyskiisa dhexdiisa taabacahu kaiiru bnu farqad wa ayuubu can naaficin faama almaqribu walcishaau fii beytihi maan ka tegey ya faama almaqribu maqribka iyo walcishaau cishihii fii beytihi ayuu ku tukanahay marka sunnooyinka qaar in guriga la geeyo lagu tukado way fiican tahay afdalna saasa ah laakiin haddii guriga aad ka wahsa doontid inaad masaajidka isaga tukado ayb taabacahu kaiiru bnu farqad waayuubu can naaficin waxadatanii ukhtii xafsatu marka waxadatanii sanadkii hore oo la socdaa ana nabiya sala allahu calayh ali wasalam nebigu kaana yusallii sajdatayni khafiifatayni laba ragco fudud ayuu tukanaya bacdamaa yatlucu lfajru fajarka markuu soo baxo soo iftiimo wa kaanat saacatan bay ahayd saacad laa adkhulu aanan u gelaynin cala nabiyi sal slam fiiha saacad nebiga aan u geli kara ma aynan ahayn fajarku markuu dhalanayo dabcan qof walbaa gurigiisuu jooga isagiina markaa marka ibnu cumar wuxuu leeyay saacaddaa saacad aanan nebigu u gelin bay ahayd laakiin walaashay oo isnebigu ummahaatulmuminiinna ka mida zawju nebiyina ah ayaa ii sheegtay inuu tukan jiray taabacahu kaiiru bnu farqad wa ayuubu can naaficin wa qaala bnu abi zinaad can muusa bni cuqbata can naafic bacda alcishaai fii ahlihi ayuu yidhi rawaatibtiina marka bukhaari tanuu ka sheegay baabkaan marku darayna baabun ay haadaa kani baabun baab weyn man lam yatadawac qofkaan sunnaysanin bacda almaktuubati salaada faradka kabacdi qofka aan sunnaysanin qaala xadaanaa caliyu bnu cabdillaahi qaala xadaanaa sufyaanu can camrin qaala samictu abashachaa jaabiran qaal samictu bna cabaasin radia allaahu canhuma qaal sallaytu maca rasuuli illahi sal l slam nebigaan la tukaday amaaniyan sideed jamiican wada jirto wa sabcan toddobo jamiican oo wada jiraan sideed wada jira marka wuxuu ka wadaa afar iyo afar afar duhura iyo afar casar ayb wa sabcan jamiicanna waxay tahay afar cishaa iyo saddex maqrib qultu yaa abashactaa adunuhu waxaan u malaynayaa akhara duhra duhurkiina uu dib dhigay wacajala alcasra casarkiina uu soo dedejiyey wacajala alcishaaa cishihiina uu soo dedejiyey wa akhara almaqriba uu dib dhigay waa jamac suuri ah qaala waxau yidhi wa ana adunuhu ana saasaan u malaynaya xadiidka marka tarjamada meesha ka daboolaysa waxay tahay jamcu wuxuu keenayaa labadan salaad in la jamciyaa waxay keenaysaa inaan sunno loo dhexaysaynin sooma midda dambe marka labadan tan hore gadaasheeda inaynan wax sunnaa lahayn waa fahmayna laakiin midda labaad markii la tukaday kadib lagama hadlin waa laga aamusan calaa kullin marka isagu marka baabka wuxuu u jeedaa salaadahan rawaatibta waajib ma ah oo qofkii ka tago hadda waajib kama tegin laakiin waxaa fiican in la daa'imo oo lagu dadaalo ayb markaa kadib salaatu duxaa iyo ayuu bilaabayaa wabilahi towfiiq sala allah wslam calaa nabiyina muxamed wcala ali